asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeennii silsiladda ahaa qayb ka mida idamka eebe waana xubinta murtida maanta ee aalaaba halkan aan ka soo jeediyo anigoo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno waa xubin aas-aas oo ah afkeenna hooyo itimaalintiisa dhudhumintiisa iyo maaragtay dhee uyeelidiisaba waana xubinta murtida maanta ee la dhihi karo dhinaca dhugta ayay ka kaabtaa dadka waxayna ka kaabtaa dadka dhinaca dhimirka waxayna ka kaabtaa dhinaca dhaqashada waxayna ka kaabtaa dhinaca dhugashada waxayna ka kaabtaa dhinaca dhigashada waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno qaybo aad iyo aad u fara badan oo nolosha dadweynaha caan ku ah ayay ka tahay udbo lagu qotomiyo ama haddii eebba idmahayo tiirarka aas-aaska ah ee la dhidbay waana xubinta murtida maanta ee aan ku ekayn qarnigii tegey ama kii kasii horreeyey ama qarnigan hadda aan joogno ee la dhihi karo waa mid qarniyo jiraysa waana mid qarniyo soo jirtay waana xubinta murtida maanta ee miyi iyo magaalaba u qaybsanta waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno waa mid u baahan fahan waana xubinta murtida maanta ee xitaa dadka dhiirigelin ugu noqon karta wixii ay dhaxalka u lahaayeen xubinteena murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi saddex gadaal uma soo noqdaan waxaa la yidhi saddex gadaal uma soo noqdaan saddexda aan gadaalka u soo noqon maxay yihiin waa un saddex xaalkooda ilaahay ogya waxaa la yidhi saddex gadaal uma soo noqdaan gug ku dhaafay qof geeriyooday iyo garaad shaqeeyey saddexdaasiba gadaal uma soo noqdaan bay xubintani inaan leedahay waxa weeye haddii aan yaro hoos u dhex gallo gu ku dhaafay waa gu aad tirsatay waa da aad tirsatay waa cimrigaagii oo qayb ka midii baxday marka inuu kugu soo noqdo oo dhallinyaro ahaan noqonayso iyada niyada ha gelin waayahan dambe waxaad arkaysaa haween iyo rag barbaaro isku sheegaya ama doob oo reer magaalaho laga yaaba inay xaluulaystaan ama gaadid ceshiga ay yaqaanaan oo haddii eeba idmahayo da'dii lagu dhalmabaxayay ku dhow oo gabdhiya ragba maaragtay duqoobay oo ninkiina maaragtay wadkii dhale marahayo gabadhiina ay marayso inay dhalma baxdayba ama ay xilliga dhaqmaadaba ay dhaaftay oo haddana ku dhahaysa gabarh yar baan hay maaragtay magaalaan joogaa iyo kankan iyo hirig iyo waxyaalahan loo baahnayn waa sheekooyinka dhibaatooyinka ina haysta ayay ka mid tahay waxayna u baahan tahay in difaac laga galo waa guu ku dhaafay gadaal uma soo noqdo kaas waa tege oo de da'daad cimrigaaga waa tirsatay gugaas wixii aad ilaahay caabudiya sida aad ahayd adag kuu taalla gugaas waa tege waa qodobka labaade waa qof geeriyooday kaasna haddii ilahay kuusama ogeliya xabaashuuba galo waa tegey uunka aakharuu ku biiray waa qodobka saddexaade waa garaad shaqeeyey garaadka shaqeeyeyna de waa xubnaha murtida sheekooyinka mahmahda sugaanyahanadii hore nimanka dhulka inoo qabtay dhaxalka aynu helay dadyawgii dadyawgii maskaxdoodu inoo soo shaqaysay ee soo shaqeeyey dee haddii laa kuusam ogolyahay dib uma soo noqdaanoo iyagiina way tageen maskaxdoodiina halkii ay kaga tageen iyo sidii ay u dhigeen iyo naqshad ay u diyaariyeen ayay ahaanaysaae adugu isticmaal ma baaba'do wey ujeeddadu waxaa weeye ma baaba'aysa sideedaasay ahaanaysaae ku raac mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa oo aan salka u saaraynaa nimaad xumaysaa laxaalaa waxaa la yidhi nin aad xumaysay baa laxaalaa oo haddii aadan xumaynin ujeeddadu waxay tahay dee qofka markaad xumayso unbuu kaa mudan yahay xaalmarin qofka markaad khalad ka gasho unbuu kaa mudan yahay inaad dib maaragtay intaad xishooto aad raaligelin isxaalmarin iscafin iyo isku noqosho aad oogula laabato